maamulka degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose oo kaashanaya wasaaradda haweenka Jubbaland ayaa magaaladaasi ku qabtay aqoon kororsi kor loogu qaadaya aqoonta shaqaalaha ka shaqeeya ka hortagga tacadiyada iyo xuquuqul insaanka waxaa ka qayb galay aqoon kororsiga haween dhalinyaro iyo xubno ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada Doobley cabdi cali oo ka socday maamulka degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay muhiimadda aqoon kororsigan
tababarkaasoo socon doona muddo afar beri ah haddii ilaahay raalli ka noqdo ujeeddadiisuna ay tahay in lagu dhiso aqoonta iyo maaragtay khibradda hay-adaha ka shaqeeya protectionka ka shaqeeya si maaragtay aqoontooda kor loogu qaado waxaan filaynaa in muddadaas yarayn maxaan ku sheegay wasaaraddu ay tababarka inoo hayso in sida ugu mudan ugu wanaagsan aynu uga faa'iidaysanno xooga fara badan oo khuseeya maaragtay protectionka iyo siyaabaha looga hortago tacadigana aynu qaadan doonno aqoon badanna aynu isweydaarsan doonno marka si guud waxaan filayaa tababarkani arrintaasu daaran yahay wasaaradduna waa mahadsan tahay ma aha markii koowaadee xaqiiqatan ay tababar noocan oo kale ah ku qabato degmada marar badanoo hore ayay nala joogtay noo timi waana bogaadinaynaa maaragtay kulamada noocan oo kale ee wacyiga bulshada sare loogu qaadayo in ay halkooda ka sii wadaan waan bogaadinaynaa aqoon kororsigan oo soco doona muddo afar maalmood ah ayaa wax badan ka bedeli doono sidii looga hortegi lahaa tacadiyada ka dhanka xuquuqul insaanka